bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaa taariikhdu ay ku astaysan tahay tobanka bisha januari sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah ciidanka maamulka somalilan ee qabsaday dhowaan deegaanka taqoraq ee ka tirsan gobolka sool halkaasi oo ay ku dagaalameen ciidamada puntland iyo somalilan kadib markii sida la sheegay fariisiin ciidamada puntland ay lahaayeen weerar ay ku qaadeen ciidan ka tirsan maamulka puntland waa maamulka somalilan taa oo suurto gelisay in halkaasi ay la wareegaan somalilan waxa uu tilmaamay madaxweynaha maamulka puntland xilli uu ka hadlayay shir jaraa-id uu warbaahinta ugu qabtay kadib kulan uu gurihiisa wasiirada la qaatay in wax waliba oo cawaaqib xumaa oo ka yimaada halkaasi ay qaadi doonto xukuumadda hargeysa sida hadalka u dhigay waxauna sheegay in puntland ay mar walba ka taxadiraysay daadinta dhiig soomaaliyeed balse haatan ay qasab tahay in dhulkeeda ay difaacato dhinaca kale wararka aynu ka helayno deegaanka tuqaraq iyo nawaaxigeed waxa ay sheegayaan inuu soconayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan labada dhinac iyadoo ciidankii puntland ee ku sugnaa goobaha ku dhow dhow deegaankaasi ay u dhaqaaqeen dhinaca iyo deegaanka halka somalilan la sheegaya in gurmadyo kala duwan ay ka helayso qeybo ka mid a deegaanada gacanta ay ku hayso dadka deegaanka ayaa la soo diristay xaalad cabsi ah oo ku aadan waxyeelo kasoo gaarta dirirta labada dhinac u dhexayso ayadoona loogu baaqaya dhinacyada inay joojiyaan dagaaladaasi wixii warar ee kusoo kordha deegaanka tuqaraq iyo xaaladda haatan ka taagan wararkeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayana waxa ay kusii jeedaan degmada qardhe ee gobolka bari halkaasi oo soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyey wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya sida wararka qardha aynu ku helayn waxa ay sheegayaan in calanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sawirka madaxweynaha lagu dhejiyay magaalada inteeda badan ayadoo dariiqyada lagu arkayo dad aada u fara badan kuwaasoo u diyaar garoobaya soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee ku wajahan halkaasi iyadoona lagu wado inuu kaga sii gudbo magaalada boosaaso wariyaasha la socda madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in wafdi hordhaca haatan uu sii gaaray magaalada qardho kuwaas oo usii diyaargaroobaya soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ciidamo aada u fara badan ayaa la sheegayaa in la geeyay degmada qardho ee gobolka bari halkaasi oo madaxweynaha iyo wafdigiisa ay gaari doonaan kadibna ay ugusii gudbi doonaan magaalada boosaaso ugu dambeyn waxaa lagu wadaa madaxweynaha soomaaliya in wafdiga waa safarada uu ku joogo deegaanada puntland uu kusoo gabagabeeyo magaalada gaalkacyo dhinaca waqooyi ee maamusho maamulka puntland kadibna waxaa lagu wadaa inuu gaaro qaybo ka mid a degmooyinka gacanta ay ku hayaan maamulka galmudug oo uu kulamo kula soo qaato iyadoona uu ka qayb geli doono gabagabada wadahadaladii galmudug iyo ahlu sunna wal-jamaaca oo lagu soo gabagabay doono degmada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer waxaa si aada loo adkeeyay ammaanka deegaanada maamulka galmudug ee ku aadan safarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyadoona lasoo sheegayo in ciidamo aada u fara badan la geeyay magaalooyinka qaar sida cadaado iyo sidoo kale dhuusamareeba oo lagu wado madaxweynaha soomaaliya inuu tago afhayeenka madaxtooyada maamulka galmudug oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in diyaargarowga ay u yahay mid ay aada ugu diyaargaroobeen haatana amni laisku hadlay karo uu ka jiro deegaanada ay gacanta ku hayso galmudug ee ay ka maamusho goobaha qaar ee gobolada mudug iyo galgaduuda iyadoona qaybo ka mida weli gacanta ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab waxa uu sheegay in amniga aada loo adkeeyey sidoo kalena haatan uu ka jira ammaan la isku hadlay karo madaxweynaha ayuu sheegay inuu tegi doono dhuusamareeb iyo sidoo kale cadaado madaxweynuhu uu safarkiisa uu ku tegi doono deegaano dhowr ah oo ka mida deegaanada galmudug ay ugu horeyso magaalada gaalkacyo magaalada cadaado iyo sidoo kale caasimada dowlad goboleed galmudug ee dhuusamareeb madaxweynaha safarkiisu runtii waxa waay safar taariikhi ah oo deegaanada galmudug iyo shacabka galmudug oo dhanba taariikhi u ah madaxweynuhu wuxuu ku socdaali doonaa deegaanada galmudug oo aad ka warqabtaan mushaaf ahaan inta isu jiraan amniga deegaanada galmudug waxa weye inta hadda dowladda ay ku sugan tahay oo dowladda galmudug ay koontaroolsho oo aysan kooxaha dhibaatada dadka ka wada soomaaliya aysan joogin ay haatan ku sugan yihiin dowlad goboleedka galmudug waxaa ka jira amni aad iyo aad la iskugu hawo amni xoogan oo shacabka iyo ciidamada iskaashaday ee deegaanada galmudug ay suurtageliyeen in intaas madaxda qaranka soomaaliyeed oo iskugu jirta madaxweynihii xildhibaano wasiiro iyo sidoo kale siyaasiyiin soomaaliyeed oo fara badan ay kusoo wajahan yihiin deegaanada galmudug islamarkaana la rajaynayo inay gebi ahaan deegaanada galmudug o dhan ay ku maraan safar dhulka ah oo ay lugeynayaan ay waddooyinka qaadi doonaan waddanka kuweydna waxaa ka furmi doono shir looga hadlayo waa shir ay isugu imaanayaan wasiirada iskaashiga qorsheynta ee dowladaha qaybta ka ah jaamacadda carabta iyadoo soomaaliyana shirkaas uu kaga qaybgelayo jamaal maxamed xasan oo ah wasiirka qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya shirkana ayaa waxaa ka qaybgeli doono madax dhowr ah oo katirsan ka kala tirsan wadamada xubnaha ka ah jaamacadda carabta wasiiradooda qorsheynta iyadoona suurtagal ay tahay shirkaasi in ay kasoo baxaan taageero dhowr oo loo fidinayo wadamada aan tabarta badan lahayn ee qeybta ka ah ururka jaamacadda carabta oo soomaaliya qeyb ay ka tahay iyadoona laysku raaci doono in la taageero taageero buuxdana la siiyo waxaa jamaal kusoo dhaweeyey gegada diyuuradaha ee wadankaasi mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda soomaaliya ee dalka kuwait iyo sidoo kale boqortooyada wadankaasi waxaana shirkaasi la filayaa inuu ka furmo halkaa khudbadna uu ka jeediyo uu kaga hadlaya xaaladda soomaaliya wasiirka qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya jamaal maxamed xasan warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa